wacan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka hambaliyada iyo heesaha waa hagaaga caashaha iyo waxaynu leenahay dhammaantiinba soo dhowaada waa hambalyadii iyo heesii iyo weliba barnaamijkeennii oo aad toddobaadkasta maanto kale uga barateen laanta af soomaaliga ee v o a laakiin cabdixakiinow barnaamijka lagaagama bara marka dadka waa inaad soo dhowaysaa waa la soo ood dhoweynaya ku iyo tiraada weliba kursiga ibraahim baan ku fadhiya haddiiba aan fadhiyo ibraahim haan baan maanta laba taliyaan ibraahim un leemoodin laakiinse intii aan kari karo ibraahim iyo hawlihiisii waa qabanaya waa tahay salaamaha loo soo diro aad baa loo soo salaama ibraahim marka salaamihiisna adaa guddoomi doonaa hadday cuslaadaanna waa idila qaadi doontaa waa tahay dhambaalka ugu horeeya haddaan soo qabto waa dhambaal si qurux badan loo soo qoray waxaa ugu horeeya waa abtiyaal iyo habo iyo waa la isku jira asxaab oo dhan baa halkan ku kulansan waxaa ugu horeeya abtiyo cumar good jibriil iyo abtiyo mahad good jibriil iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo abti xasan good jibriil xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo habaryar maryan idris kaahin wiilkeeda baa la yiri iyo caruurtiisa iyo sidoo kale habaryar aamina good jibriil iyo caruurteeda iyo hooye nimco good jibriil hooye hibe yuusuf cali iyo fadxiye ibraahim dhakhtar iyo inankeeda baa la yiri iyo cabdiraxmaan cali maxamed waxaa kaloo dhambaalkan ku jira muno ibraahim dhakhtar iyo suhuur ibraahim dhakhtar iyo hoodo ibraahim dhakhtar iyo axlaam ibraahim dhakhtar iyo ugu dambeyntii faadumo ibraahim dhakhtar seegeeda iyo caruurteeda umulkhayr ibraahim dhakhtar seegeeda iyo caruurteeda gadaalay waraaqda kasoo furfuratay sucaad ibraahim dhakhtar seegeeda iyo caruurteeda iyo muno cawaale xasan iyo hablaheeda baa layidhi suhuur iyo safa dhammaan qoyska ilmo good jibriil iyo inta ay dhaleen oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa wax hambalyo aroos u dirayaan cabdiraxiin ibraahim dhakhtar iyo nasra muuse ismaaciil kaahin oo arooskooda uu ka qabsoomay habeenkii jimcaha baa layidhi magaalada hargeysa bishuna ay ahayd baa layidhi toddobadii bishan aanu ku jirnay juulaay ee sanadkan laba kun toddoba iyo toban waxaan leenaha bay yidhahdeen isku waara noloshiinana farxad ku dhammaysta aamiin aamiin waa hagaag eh, annaguna caashay dhammaantood waxaan leenahay aamiin aamiin warqadda haatan gacantayda ku jirta waa warqad hambalyo meher ah waxay yidhaahdeen ugu horreynba waxaan salaamaynaa daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee v o a soomaali ugu horreynba salaantii ugu horreysay soo ma aragtid gacantayda soo gashay ti ibraahim aanaa qaatay taadina aad ah ayaan filaya waad yaad waa si wanaagsan een, ugu horreyn ba waxay yidhahdeen tahniyadan waxaa diraya annagoo ah bay yidhahdeen suldaan maxamed cabdille iyo weliba suldaan asad sheekh daahir iyo weliba maxamed cali cabdille cabdilaahi cali cabdille cabdirashiid cali cabdille rooble cali cabdille iyo maxamed suldaan axmed cabdille ilix suldaan axmed cabdille cabdixaafid suldaan gambays iyo weliba maxamed suldaan gambays bay yidhaahdeen sadaam asad sheekh daahir iyo adnaan asad sheekh daahir rujal maxamed cabdille iyo nasteex maxamed cabdille dhammaantood waxay yidhaahdeen waxaanu hambalyadan iyadoo waxay yidhahdeen dadkaasoo dhan ay joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba waxay halkan tahniyad ay ka gaadhsiinayaan najiib xasan jaamac iyo weliba marwadiisa bay yidhahdeen nadiira oo meherkoodu ka dhacay dowlad deegaanka soomaalida etoobiya gaar ahaan magaalada wardheer waxay yidhahdeen caashay ducadu waa xaggiina waxaan filaya qaybta ducada adaa barnaamijka u qaabilsan layskuma raacin weli markaa ducada hadba waa mid qofkay kusoo aado iyo qof duca diidana een, lama arag een, cabdixakiino sababtoo ah mar haddii duce lagu yidhaahdo karaamada waa la qataa Waa la markaa qaataa.
du- ducadana raaci raaci markaa waxaan leeyahun isku waara ubad khayr qabana kala hela anigan aamin ayaan raacinaya intaadan soo qaban heesta ugu horreysa ee barnaamijkan dhambaalkan ku daro waxaa la yidhi dadka diraya waxaa ka mid ah sahra maxamed aadan aadan ciise aw cali iyo qamar aadan ciise iyo faadimo maxamed xasan iyo hodan maxamed xasan iyo nadiifo muuse aadan iyo hodan aadan sheekh cabdi maxamed diirshe wuxuu ku magac dheer yahay cabdiyare iyo qoyskiisa baa layidhi axmed faarax jarboole iyo dhammaan reer timir cali reer aw aadan reer aadan ciise iyo reer maxamed xasan waxay kaloo joogaan baa layidhi norway sweden iyo u k netherland egypt qaar baa jooga maraykankan waa la joogaa canada kenya somalilan iyo soomaaliya waa la kala yaacay meel aan la joogin oon cagta la dhigin male afarta qaaradood ee adduunka waa la aada iyo aad waxayna tahaniyad iyo bog haddana waa la iska warqabaa intaas waxaa moodaa in la wada joogo sidaasaa la isula hayaa aad iyo aad waxay dhammaantood tahaniyad iyo bogaadan u dirayaan ismaaciil timir cali iyo ayaan aadan ciise oo bisha julaay labadeedii uu wiil ugu dhashay oslo norway waxaa loo bixiyey baa la yidhi dir ismaaciil timir ducaduna waa v o eda waa tahay dir aniga u duceynaya ma dhaafayso waxaan leeyahay soo weyno oo noqo kii wanaagsanaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba wax u tara aamin waayahay aamiin baanu raacinaynaa caasha haddaan heesta ugu horreysa iyo weliba barnaamijkeenna hambalyada heesaha aynu maanta ugu horreysiin doono soo qabto ugu horreynba waxaan eegi doonnaa fanaankii cabdilaahi yuusuf hanuuniya iyo weliba heestii shimbir wuxuu leeyahay dabcan waraaqaynu saa u kala wadnaayo dhalashadii farxaddii aroosyadii hambalyadii meherada iyo qaybii kala duwanaa wuxuu leeyahay warqadan daboolana dusha sawirku kaga yaal dawadii qalbiga degdeg iga gaadhsiiye cashulahadlaya degdega loo gaadhsiiye malaha waa waagii cabdixakiino shimbiraha la darsan jiray ay ugu degdeg badnaayeen laakiin hadda waxaa soo baxay qalabkan qaaradihii dhan isu dhoweeyey dadkii jooga oo hadda waad arkayso dhambaalkan akrinaya meel aan dad joogin ma lahayn haddana dhambaalkaasay ku wada jireen marka
kiiunba haddana lasoo marinaya se waa tahay waa tahay dhegeysan
shimbriyahowdabayna daruuraha dhex maraya daydii kuuma orodkuugu dawgalay ana inaanan dilaanahay daqarkaadii jacayl qaba dirkaama saaro dushayda wadka aragtaa shimbiryahoo dunidaa idil meeshii addoontaba adigaa u duulo damaashaad ku wada maraa dalfoge aanan gaarayn degdegadaad ku tegi kara adan daalin socodo weligaad dekaamini abidkaa ha igaadin ku dagaali maayo waxbaan kuu dhisanayaa abidkaaha iyaadin ku dagaali maayo waxbaan ku dirsanayaa warqadan daboolan dusha sawirku kaga yaal dawadii qalbiga haa degdegiiga gaarsiiye warqadan daboolane dusha sawirku kaga yaal dawadii qalbiga haa degdegii gaarsiin waanad umadaqdo dadna way xooloodeen ducayo qur'aan bay wadaagaad daaleen way waanadu madaqdo dadkibay xoloobeen ducayo qur'aan bay wadaadadi gudaaleen adugu daseedo dumar kalena inankii qalbigiisu diidiyo cashaqiina muuday adugu daseedo dumar kalena inankii qalbigiisu diidiyo cashaqiina muuday adoyninka duulo gaadiya mooye dawo kalena loowaadhe dawo kalena loowaadhe adoyninka duulo gaadiya mooye dawo kalena loowaadhe dawo kalena loowaadhe adna doholla caashaqay أنا دغل عالشغي بغيها نوغنا صد بعدين أنا دغل عالشغي أنا دغل عالشغي بغيها نوغنا صد بعدين
waa hagaag dhegaystayaal waxaan filaya inaad si weyn uga wada hesheen heestaasi cabdilaahi yuusuf hanuuniye iyo weliba shimbriyo caashaa waxaan xasuustaa berigii waraaqaa la qori jiray ee warqada lagu soo wadnaha dusha lagaga sawri jiray Aye.
ubaxyada dusha lagaga sawri jiray laba indhoodoo waaweyn oo indhuhu ay- ay ilmadu tifiq tifiqsa uga leedahay weliba Marka- weliba ilmo dhiiga xuurlaceen baa laga oo wada lagu qorayo salaanta markii leeya ka timi qalbiga iyo laabta iyo feedhaha ku socota ciddii la rabay oo si weyn oo farshaxanimo leh saa oo loogu qori weliba jiray.
markaas gacanta lagu qoraayo intaad gacanta ku qoraysaaba nafis kuugu filanba intay saxtaa qofkii adigu daysan aad iyo gaarin aad markaasuu musaa weliba hanuuniyo sheegaya la dabooli jiray dushana sawirkaa uu sheegayay baa kaga kaga taagay yaala sawirkana waxaa lagu muujin jiray uun wax qurux badan iyo maxaan ku dhaha weji qurux badan iyo weliba ilmo saa u da-aysa Iyo- qofkiina qofkanu boholyoobay iyo in dambaalkan wakti la geliyo uusan ahayn naga gaarsiin un.
aad iyo aad qofka kalena tiunbu kaga soo jawaabaya mid lamid ah alla maxay xiiso badnayd waxaan filayaa in aad looga wada hela haatanna waxaa la samaynayaa iyadii oo casriya unbaa la raacinaya oo combyuterizer ah aad iyo aad waa tahay dhambaaladii mar kale haddaan jalleecno middan aan hayo aan soo qabto waxaa ugu horrey misadan aan soo qabto waa hagaag caash haddaan aanu dhinaca hore ugu sii socdo iyo weliba warqadda haatan gacantayda ku jirta haddee tii hore meher ahayd haatanna tani waa tahniyad dhalasho farxad leh waxayna yidhahaan waxaa diraya asxaabta halkan ah, ku xusan waxay yidhahdeen cabdinuur aadan magaas iyo xaaskiisa muslime cabdilaahi iyo carruurtooda cabdilaahi jabaan anas cabdinaasir aadan madgaas cabdixafiid eh, macalin cabdixareed ciise cabdixasan dhurre yarow daahir cabdinaasir aadan madgaas iyo cabdinaasir wadani iyo weliba waxay yidhahdeen cali muumin oo gobolka sool jooga waxay dhammaantood tahniyada halkan hawada uga marinayaan aabesalaad garaash iyo hooyo faadumo macalin xasan oo gabadhi ugu dhalatay magaala madaxda dalka soomaaliya ee muqdisho sidii tii oo kale caasheetana waxay yidhahdeen ducadu waa xaggiina waxaan filayaa ducada halkanun baynu joonyadan baynu uga soo saaraynaa kolba xabadun baa loo diraya waan filaya aad iyo aad aad iyo aad weliba horaan uga gabiya waxaan idhi horta ducada maxay noogu soo riixaan dhegeystayaasha malaha ducadeenna wax lagu arkay barnaamijkani aqbalkeedi baa la arkay barnaamijkani sheekh duceeyuu u baahan yahay waa tahay waa tahay ma u ducey mise u duceynaysaa gabadhaasi yaa hala tii hore haddaan duceeyey tani waxaan filayaa haddee mar haddee hambalyo dhalashaa tahay caashumaa ducayn karta waa tahay soo weynow oo mid dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca noqo ayaan leeyahay dhambaalkan waxaa marka hore tahaniyad waxaan marka hore halkan ka salaamaynaa baa layidhi shaqaalaha idaacadda v o e da gaar ahaan daadiyaasha barnaamijka salaamaha marka xigta baa layidhi waxaa halkan tahaniyad dhalasho ka diraya dadka kale ah awowe aadan maxamed cali awowe sulaymaan maxamed cali adeer aanoy aadan maxamed cali iyo adeera cabdalle aadan maxamed iyo adeer xareed aadan maxamed cali iyo adeer ismaaciil aadan maxamed cali iyo eedo nuno aadan maxamed cali iyo eedo xabiibo aadan maxamed cali ilaa magacii afraadi kii shanaad mar waa la waday iyo ayayo faadumo abshir cabdiraxmaan iyo awowe cabdulqaadir xasan ibraahim iyo ayayo caasho xuseen xasan maxamed nuur ugaas cadde iyo cabdiraxmaan isxaaq aadan iyo isxaaq maxamed cali iyo ugu dambeyntii salaabaan maxamed cali dhammaan dadkani waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay tahniid dhalasho u dirayaan nayruus aadan maxamed cali iyo hooyo aamino cabdulqaadir xasan oo wiil ugu dhashay magaalada garowe ee gobolka nugaal wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi maxamed nayruus aadan maxamed calina waa lagu daray ducada waa xaggiina oo ata waa lasoo rixriixayaa uun. waxaan ugu duceynaynaa wiilkaasi inuu noqdo midkii wa- soo weynaada oo dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa wax u tara ilaahay caasho kuma ugu dhiminba ducada waxaan filayaa sidaa yar basiidka unbaad ugu hadda meeqan wadaducanaysaa meeqan duceyna carabkayga baaba barta insha allah waana la aqbalaa weliba ducadaada sida igu maqaalaa cashaa ka hor intaanad soo qabanin heesteenna labaad ee barnaamijkeenna hambalyadii heesaha haddaan warqadda haatan gacantayda ku jirta aan ah, inoo soo gudbiyo waxay yidhahdeen ugu horreynba assalaamu calaykum dhammaan saaxiibada v o e soomaali gaar ahaan qaybta hambalyadii heesaha daanduray iyo casho cuud bay yidhaahdeen n eh, ti daanduray caawa anagaa ka daanduraya oo maxaan ku idhaahdaa halkan yadaa ka gudbinaya wixii salaana qaadanaya kolay tii caashana waa idin maqlaysaa aan ma filaya qaadanaysaa mise kolay baad ugu guraysaa intuu ka imaanaad la sugaysaa kolley qaawisaada waan siin doonaa laakiin qaybteeda waan la hadhayaa aad iyo aad aad iyo aad yaa hala waxay idhaahdeen saasaan idiin salaamaynaa waxa uu yidhi waxaa soo diray warqadda nastee xiirsi maxamed oo jooga wardheer waana tahniyad dhalasho farxad leh waxaana u dirayaan dhammaan qoyska reer faarax barre iyo weliba dhammaan reer axmed xasan maxamed hooyo xaliimo awsul barre hooyo maryama muuse barre maxamed faarax barre shire faarax barre muniir ama munaar maxamed munaar faarax barre xamdi faarax barre inde maxamed yare sucaad axmed faarax barre ikraan axmed faarax barre xamdi axmed faarax barre nabiha axmed faarax barre xasan amaba xamse axmed faarax barre faisa cabdi faarax iyo saygeeda iyo weliba wiilkeeda cabdilaahi yare bay yidhaahdeen sidoo kale waxay yidhaahdeen nimco faarax barre iyo weliba carruurteeda nasteexe axmed xirsi dhuux axmed xuseen yaa hala reerkii o dhan ba halkan ku dhan baan filaya dhammaan waa lagu farxayo waxaa la dirayaa taaniyada dhalashada sidoo kale waxaa ka mid oo iyaduna diraysa dhuux axmed xuseen ifraax aydiid cilmi dhammaan reer faarax barre iyo dhammaan reer awsulo barre oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba waxa ay u dirayaan hambal iyo taaniyada farxad leh amaba ay la wadaagayaan boqorkiiyo boqoradda faraska iyo genyada bay yidhahdeen yaa hala waa bilo faarax barre iyo weliba afadiisa qaaligaa bay yidhaahdeen yurub axmed xasan maxamed oo wiil ugu dhashay dowlad degaanka soomaalida etoobiya gaar ahaan wardheer waxay yidhahdeen wiilkaasoo loo bixiyey cabdiraxmaan bilo faarax v o ana waa ducada ducadiina sidoo kale aan ugu dirnay waxaanu leenahay kor oo kaalin qaad cabdiraxmaan yare aamin ayaan aniguna ku darayaa bal heesta labaad ee barnaamijkan aan u hayno cabdixakiin oo waa hees la yidhaahdo dajiya marka dejiye xasan aadan mid u qaadaa jirta laakiin tana waxaa qaada fanaanka cabdirasaaq anshax kolleyba dadka dhallinyaradaana aad bay ula hayaan fanaaniinta Aad iyo cusub iyo dadka la hayaan ku jirtaa heestan dekolana dhallinyarada matalaya filaya Aad maanta iyo xilal aad.
badan baan isku hayaa hay heestan laba kun iyo shan iyo tobankii heesyii loogu dhegeysiga badnaa bay ka mid ahayd oo waabad la socotaaba xisaabteeda marna waaxid hay dhalinyaronimada wax la socon waayaan hay n haddii uu heestii hore hanuuniya uu yidhi warqadan daboolana dushu sawirku kaga yaal ha dawadii qalbiga deg deg iga gaadhsiiya waa garta tanina maxay leedahay ninkan cabdirasaaq anshaxisna waa ducaysanaya waxaa leeyahay ha dejiyo daalka iga biisaa dayma qurux ilbaad lahoo indhaha dihata wiilkooda dooji sahankaygoo dermada wadhata laabtayda u ducaysanayaa ii door allahayo marka dhambaalkii bay daba socotaa malaha dhambaalkama daba socotaa wuxuu leeyahay ii door allahayo gabadha oo intaas darmahaba safare.
gogolata laabtiisa laabtiisii derma dermada saa u goglanaysaa ku gamaysaa weliba muu kamuu joogsana wuxuu yidhi ii door allahayo ilaahay buu talada u dhiibay ilaahay buu talada u dhiibtay waa taa la aamin ma iishan maqli jir waa tahay dejiye iyo cabdirasaaq anshax codkiisa macaan Ku dhegeyso.
Dugsiga Allah, dugsiga Allah, dejiya jaalka iga biisa. Dayma qurux ilwadno, indhaha duwata wiilkooda. Dugsa halkaygo darmada warata laabtayda. jiradii halkiyo dhibtaba iga daryeelaysa dugsiya allo dugsiya allo dejiya jaalka iga bi'isa dayma qurux ilwaadano indhaha duwata wiilkooda dodsahankaygo darmada warata laabtayda jiradii halkiyo dhibtaba iga daryeelaysa oo halkaan ka doonayo halkadiga daareemaysa abshir iyo dul badanoo iina tabacsano ina dumaraysan oo halkaan ka doonayo halkadiga daareemaysa iyo dul badanoo ina dabacsano ina dumaraysan oon durya ma ahayn afkana daafad laga saarin dabci wacan dabnima qaaliyoon abidka duugoobin dulxariira nasab daahiro nolosha ii darata dibjirnimo midan kaga buxon daalka kaga raysto dabarkeedu inaalka yahay kuma u diiday idura lahayo adadaynu garan oon duryama ahayn afkana yaafad laga saarin dabta wacan dabnima qaaliyoon abidka dugoobin muxariiran sadaahiru nolosha idarka jitilnimo mida kaga boxon dalka kaga raysto dabarkeedu iimaanka yahay ma u diiday dabarkeedu iimaanka yahay ma u diiday idoralahayo idoralahayo adadayo garanaya kolbad raga furkiyo kolbad raga furkiyo dibnaha sare u duduud waxay diidi ama aan la garan waxay doonayso oo dabacsanaantiyo saamaha diray kasii qaada isma dira dab aan ku shiday kuna dagaalaysa kolbad raga furkiyo kolbad raga furkiyo dibnaha sare u duduud waxay diidi ama aan la garan waxa ay doonayso oo dabacsanaantiyo saamaha diray kasii qaada isma dira dab aan ku shiday kuna dagaalaysa dirbadala dul aan geli karay oo daala weligeedna ii dulayso iina diirato iina dacaysan irbadala yaa halah dejiya daalkayga biisaday ma quruxin waadlo indhaha dihatay wiilkooda doojisa hankaygo dermada wada tallaabtayda casha waxaan filaya ninkaasi ducee oo ducaysay ilaahayna tala saaray oo xidhi ilaahu ii dawr waataa ruux ilaahay wakiishay nasiibkiisa ma waaye iyana waa la yidhi oo anu intaasi kaga soo gudubno cabdirasaaqan sax barwaqada xigta iyo weliba caasha oo aad tahay waxaa diraya sayid axmed bashiir eh, somow iyo yuusuf bashiir somow xaaji xuseen maxamed maxamed mayow maxamuud iyo cismaan cali maxamuud anoy xasan iyo maxamed aadan cali iyo cadow aadan cali iyo cabdirashiid ibraahim maclin cabdulqaadir ibraahim maclin iyo xasan sheekh maxamuud iyo maxamed maclin cabdikariim iyo timiro cali maxamed caashe cali maxamed nuurto yarow cabdi malayko yarow cabdi iyo xabiibo nuur maxamed iyo timo maxamed nuur baa la yidhi iyo guuro waa guuro daahir iyo kamaal cabdirasaaq gees dheere dhammaan dadkani waxay tahaniyad aroos u dirayaan baa la yidhi macalin cabdi cali iyo shankaroon daahir oo ku aqalgalay degmada idaale waxay leeyihiin aqalgalkooda waxaan u rajaynaynaa midkii loo aayiyo ubad wanaagsan oo khayr qabana lagu kala helo aamiin aamiin baan anaguna leenahay dhammaantiinba warqadda haatanna caashay gacanteeda ku jirtaa waxay yidhaahdeen ugu horreynba waan idin salaanay daadihiyaasha barnaamijka caashacuud iyo daanduray anigu baa ka daanduraya wixii salaano qaadanaya caashinateeda waa guntanaysaa ugu horreynba waxaa diraya xuseen xasan xuseen oo loo yaqaano xuseen fashon maxamed muuse aadan ismaaciil muuse aadan jaamac muuse aadan bashiir muuse aadan siciid muuse aadan maxamed muuse aadan axmed muuse aadan khadro muuse aadan iyo weliba felis bashiir muuse khaliil faarax maxamed cabdixakiin cali gooni maamule guuleed cabdilaahi barre iyo weliba cabdisalaan buux nuur iyo xuseen cabdilaahi gudaal weji dhammaan waxayna dadkaasoo kale jooga qardho garowe iyo boosaase waxa ay leeyihiin amaba ay goobtanyada ay jecel yihiin inay tahniyad uga diraan dhalasho islamarkaana ay gaadhsiiyaan aabe cabdiraxmaan bashiir muuse iyo balwadiisa qaaligaa bay yidhaahdeen madiine axmed yaasiin oo wiiligu dhashay magaalada qardho gaar ahaan bay yidhaahdeen xaafadda qoryacad waxaana loo bixiyey bay yidhahdeen wiilkaasi cabdiraxmaan waxaa loo bixiyey bay yidhahdeen bashiir cabdiraxmaan ducaduna waa xaggiina xaashaaye waa lasoo qulqulinaya annagana waa qulqulinaynaa waynu ducaynana waxaan leenahay cabdiraxmaan yare kor oo kaalin qaad kor oo kaalin qaad adaaba dhameeyey dhambaalka xiga haddaan soo qabto abbo muuse cabdi saayaq iyo adeer cabdi saayaq iyo adeer xasan cabdi saayaq axmed muuse cabdi saayaq iyo maxamed muuse cabdi saayaq iyo cabdi muuse cabdi saayaq iyo muno muuse cabdi saayaq waa dhammaan ilmo cabdi saayaq ifraax muuse way ku jirtaa hana ku jirta xibaaq baa ku jirta dhammaantood waa ilmo muuse cabdi saayaq iyo dhammaan reer cabdi saayaq meel kastoo ay joogaan waxay hambaliyo u dirayaan iido muuse cabdi saayaq oo wiilgu dhashay magaalada gabile ee taariikhdu markay ahayd labadii bishan juulaay ee sanadkan aabihii baa laga soo tega malaha taybka mararka qaar markaad wax saxsaxaysana qaar buu iska inay dafaya soo ubuufaan boog baa laga yaabaa kolle kama reebeen aad inay iyo aad aabbahay aad iyo aad noobaan.
waxaa loo bixiyey baa layidhi wiilkaasi mubaarak faysal axmed halkaasuuba kasoo baxayba misaalkaasuu ku jiraa bay is yidhaahdeen waa tahay mubaarak faysal axmed baa loo bixiyey iyo sidoo kale baa layidhi waxay hambaliyo waa isla qoyskaasi reer muuse cabdi saayaq ay tahaniyad u dirayaan nimco muuse cabdi saayaq oo iyana uu wiil ugu dhashay magaalada burco taariikhdu markay ahayd waaba maante mise waa shalay waa shalay jumco ahayd toddobadii bishan toddobaad ee sanadkan laba kun toddoba iyo toban waxaana loo bixiyey bay yidhaahdeen mustafa saleebaan cabdi dheere waxaanay leeyihiin labada wiil noqda kuwii diintooda dalkooda dadkooda iyo dantoodaba anfaca aamiin markaa sidaan u gartay een, cabdixakiinow maadaama hooyada aan inaayihii aanay ku jirin marka waxaa leeyahy carruurtii dhalatay waa magacyada la raac marka waa halkaas kala dhex baxa halkaas waa macnaha waa iska fahma aad iyo weyaan aad waa nooc ka mida nooca qorista waa hambalyadii wiilasha bay noqonaysaa mar haddii laba wiiloo isbarkan aad iyo aad oo laba Hambaliyadoodaba goobtayada la gabdhoodoo diray.
laba gabdhoodoo walaalana ay dhaleen laba gabdhood oo isku waa- xilli isku dhow waa la barwaaqoobay Wax- waa markii laga samayn jiray suugaanta iyo heesaha oo markay wiilashu dhashaan may barwaaqada haysa waayadii mise horan gabdhaha ka- waayadii horan ka hadlaya laakiin hadda maaha hadda imika dumarkana waxa weeye wax badan ba imika haya Aad u sheekada wanaagsan.
sheekada kala saar waa garta aad iyo aad een, waa warqad tahniyad dhalashaana waxay yidhaahdeen waxaan halkan marka hore ka salaamaynaa dhammaan shaqaalaha idaacadda v o e da iyo weliba daadiyaha barnaamijka salaamaha iyo tahniyadaha marka xigana waxaanu halkan tahniyad dhalashaa uga diraynaa amaba u diraya dadka kale ah maxamed muxyidiin macalin shaawil maxamed ama shaawil xasan maxamuud abti shaakir axmed xasan abti axmed maxamed sheekh abti cabdiwahaab cabdiraxiim sheekh adeer bayaadir sheekh cabdiraxmaan adeer shaawul sheekh cabdiraxmaan adeer maxamed sheekh cabdiraxmaan adeer mustafa sheekh cabdiraxmaan axmed jacfar sheekh cabdiraxmaan walaal sumaya Ah, waa ku cusub iyo waxyaabaha ku cusub inta badan ah, waraqaha waxaa ka mid ah in adeerka iyo abtiga iyo hooyada iyo waa la sheegay laakiinse walaal in gaar loo sheegay warqadan si gaara loo sheegay waxaa la yidhi walaal sumaya cabdiraxiim sheekh faadimo isaaq sheekh cabdiraxmaan dhammaan dadkaasoo kale jooga dalka gudihiisa iyo dibadiisa waxaa halkan tahniyad uga dirayaan aabe maxamed sheekh cabdiraxmaan iyo weliba hooye tuunis ibraahim kalamay iyo weliba hooyo saliime maxamed sheekh oo gabadhi ugu dhalatay bay yidhaahdeen shabeellada hoose gaar ahaan deegaanka banaanay taariikhdu markay ahayd bay yidhaahdeen lixdii bishii toddobaad sanadka laba kun iyo toddobiyo tobanka ah waa maalmo ka horun gabadhaasoo loo bixiyey bay yidhahdeen asmo maxamed sheekh cabdiraxmaan iyo weliba waaba laba malaha waa mataano raxmo maxamed sheekh cabdiraxmaan waxayna leeyihiin ducadu waa xaggiina si kale odhan mayna waxaan lanoon noqda kuwii dalkooga diintooda iyo weliba dadkoogaba anfaca aamiin dhambaal gaaban oon hayo haddaan raaciyo waxaa ugu horeeya aabe jaamac muuse bile iyo hooyo xaliimo cumar xardhane waa xaliimo cumar xardhane iyo hodan jaamac muuse iyo odaygeeda cumar jaamac muuse iyo xaaskiisa raxmo maxamed xuseen iyo daahir waa doctor daahir jaamac muuse daljir buu ku magac dheer yahay iyo maxamed jaamac muuse iyo nuuraddiin jaamac muuse iyo doctor salmaan jaamac muuse waxay hambalyo iyo bogaadan u dirayaan maxamuud sayid iyo sucaad jaamac muuse oo bishan aynu ku jirno julaay lixdeeda ee sanadka laba kun toddoba iyo tobanka ah maalinnimadii khamiista baan yidhi meherkoodu ka dhacay magaalada hargeysa ee somalilan fiiro gaara baan yidhi hay ducada waa xaggeena baa la yidhi markaa fiiro gaaraatana lasoo raaciyay calaashaan waxaa la Waa la diidayaa dardaarmay.
waa la dardaarmay in ducadaasi aan ay naga hoos baxdo ama aan markaa tanoo kale weliba cashay tan waa waajib lamana dhaafi karo duco shilisna waa lagaaga fadhiya hadda calaashaan duca oo aqbalka mar ilaahay baa haddii haya fiiro gaara la yidhi ba gaar loo sheegay laakiin qofna lama sheegin weli dee kolley aaduma ducan jiro xagga ducada taadunbaa marka marka ilaahay kuguma dhimin ba hashe ku sidaa anna- annaga horaa naloo soo ogaaday anigii ibraahim marka adigee barnaamijka hadda ku cusub cabdixakiin oo bal taadana dhegeystayaasha ka warkeeneen ducadan maxamuud sayid si qurux badan oo loo soo qoro warqadan iyo sucaad wanaagsan.
jaamac muuse marka khamiistii meherkoodii baa dhacay aqalgalkii baa la sugayaa ubadkii baa la sugayaa barwaaqoo dhan baa hortooda taalla marka ducada u raacay waxaan leenahay dhammaantiin ilaahay lamaanihiinta adduunyada oogadeeda joogaan Ha.
isku waara abidkood ilaahay haydka yeelo aamiin haatanna een, caasha warqadda gacanteeda ku jirta haddaan waraaqaha hore ugu sii socdo waxay yidhaahdeen ugu horreyn ba assalaamu calaykum bahda v o a weliba carabi baa lagu qoray assalaamu calaykumta waa laga tegay af soomaaligii waxay yidhaahdeen saare cali maxamed warsame sheekh daacad ibraahim maxamed nuux faadumo cumar nuux shukri cabdi cumar maxamed salaada cabdille iidow caylaane yuusuf xaliimo ibraahim amiir cali xasan macalin maahir xaaji mascade amaba maracade bay yidhaahdeen En, eh, dhammaan dadkaasi oo kale jooga bay yidhahdeen soomaaliya u k sacuudi arabiya south africa waxay halkan habaliya bogaadin uga dirayaan axmed xaaji maracadde iyo weliba gacalisadiisa bay yidhaahdeen sahro cumar nuux oo meherkoodu ka dhacay dalka sacuudi arabiya gaar ahaan magaalada jidda waxaanay leeyihiin guurkiina guur khayr gurigiina gurinagii wiil iyo caano gabadh iyo caano iyagaasaa u soo qoray ducadiiba iyagaa dhameeyaan filaya tanoo kale waa laynaga furtaan filayaa iyagaa maca ducadoodii soo raaciyey waxaana nagnu leenahay isku waaraa abidkood waynaga hore ugu sheegnay dhegeystayaasha barnaamijka waxa weeyaan marka waa sila- marka waa silisla taxan waa miya silsila taahneeso way soconayaan waa gartay haddii hodan cabdiraxmaan tiri amoorihii jacaylka ha amoorihii jacaylkow ii noqon kaan rabay mabuu ka walaacina ninka la yidhaahdo cumar shoolino waa u duceeye wuxuu yidhi labadii isku waartay liibaantay ahaada ladnaan ladnaan ku waara waa waa u ducaynayaa wuxuu leeyahay markay saleen isku yimaadeen ladnaan ku waaru leeyahay heestana maba duugoowdaba maba duugowdo waayo aroosyada ma duugoobaan maalin walba la isguursanaya maalin walba la ismehersanaya marka haddii adiga kaa duugowdo qof bay u cusub tahay Isla- marka waa heestani ma dhacdaba soo dadki istaagi mayaan hadda arasyadii dee bay joogsadaan waa waxyaabaha ka waaraya ka mid tahay cumar cabdille cumar shooli waa tahay iyada ayaan kusoo gabagabaynaynaa waxaan filaya dhegeystayaal fara badan oo barnaamijkan dhegeysanayana in ay si weyn uga helayeen dhambaaladoodan ay dhegeysteen heesahana ay si weyn ugu raaxaysteen waxaana si wada jira goobta iyada idinka soo tebinaya cashe ibraahim aadan iyo weliba aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac waxaanu leenahay hambalyada iyo salaamaha ka reebinaya heesaha iyo weliba dhammaantood soo dira dhambaalada iyo weliba tan iyo taynu barnaamijka midna mida toddobaadka soo socda isugu iman doona waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo dallaahaaga roobi heelay cusubkii ka laga ciiray lala raacay indhaha arooskii mulaacay dallaahaaga roob heelay cusubkii ka laga ciiray lala raacay indhaha arooskii mulaacay ladnaan ladnaan ladnaan ladnaan ladnaan ku waraaye labadii kuraagtee libaantii ahaada ladnaan ladnaan ladnaan ladnaan ladnaan ku waraaye labadiis ku raagtee libaantii ahaada dallayhiir cadceedeed cirkoosaga ku laran yahay leba beshtay subax baa arooskiigu laacay dallayhiir cadceedeed cirkoosaga ku laran yahay liba baystay subaxba arooskiinu laacay ladnaan ladnaan ladnaan ladnaan ladnaan ku waray labadiis jecele libaantay ahaada ladnaan ladnaan ladnaan ladnaan ladnaan ku waray dabadiis jecele libaantay ahaada sida laahama logsha labiyada ka murayo lama hiisa fidiya arooskiinu laacay sida laahama logsha labiyada ka muraayo lama hiisa fidiya arooskiinu laacay ladnaan ladnaan ladnaan ladnaan ladnaan ku waray labadii ubad leh libaantii ahaada ladnaan ladnaan ladnaan ladnaan ladnaan ku waray labadii ubad leh libaantii ahaada sida beher ladaabo webigii ku liico midhihii luraysa arooskii dhulaacay sida beher ladaabo webigii ku liico midhihii luraysa arooskii dhulaacay ladnaan ladnaan ladnaan ladnaan ladnaan ku waray labadii raxayste libaantii ahaada ladnaan ladnaan ladnaan ladnaan ladnaan ku waray labadii raxayste libaantii ahaada ladnaan ladnaan